hay-adda jubba foundation ayaa deeq gargaar agaasiisay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan gargaarkan ayaa loogu talagalay barakacyaasha ku nool kaamaamka ku yaala magaalada beledweyne mas-uuliyiinta ka socota hay-adda jubba foundation ayaa lagu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ugaas khaliif ee magaalada beledweyne zakariya cabdi yuusuf oo ku hadlayay afka hay-adda jubba foundation ayaa sharaxaad ka bixiyey noocyada gargaarkan maanta alxamdulilaah waxaa noo suurto gashay inaan keenno gargaarkii ama emergencygii emergency responsigii ugu horreeyey waxaana maanta noo suurtagalay ilaa ay diyaaradihii saddexdii diyaarad ugu horreysay inay noo soo degtay oo mataqaana ay ku jiraan hoyga oo mataqaana baahiyaha hadda taagan ama asaasiga hadda taagan ay dadkii u baahan yihiin ay ka mid yihiin runtii waxaa kaalin weyn ka qaatay maamulka qaybihiisi kala duwan iyo hay-adda juba foundation oo implemented garaynaysay donaskii naga sabood garayna uu yahay shelter boxes waa mahadsantahay guddoomiye kusoo dhawow dhammaan waxaan u wada taagannahay hadday noqoto baha humanitarian iyo baha humanitarian si walba oo dadkaas aan wax ku gaarsiin karin inaan wax ku gaarsiino guddoomiye soo dhawow mar koowaad iyo mar labaad kusoo dhawow deegaanka waa deegaankeeni waxaan rajayn doonaa gacan waaba ka geysatay gacanta ugu dambaysan inaad ka geysan doonto inaan mataqaana emergency responsigan dadkiina aan gaarsiino gudoomiyaha degmada beledweyne iyo gudoomiyaha gobolka hiiraan ayaa uga mahad celiyey hay-adda jubba foundation gargaarkan ay soo gaarsiisay barakacayaasha ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan farxad weyn ayay noo tahay maanta inaan goobjoog ka noqonno gargaarkii ugu horreeya ee shelter ah oo soo gaaray magaalada beledweyne kadib markii aan kulamo aan yeelanay dhammaan hay-adaha ka howlgala magaalada beledweyne shirkaas oo uu ahaa shir aan u hadlayna sidii gargaar loo gaarsiin lahay dadka ay saamaysay colaadaha oo xaqiiqdii baahi badan uu qabay in loo sameeyo gargaar waxaan marka hore u mahadcelin lahay hay-adda jubba foundation oo xaqiiqdii noqotay hay-addii ugu horreyso ee kasoo jawaab celiso oo maanta noo keentay shelterkii xaqiiqdii aadka u badnaa waa shelter ka kooban dhammaan inta qof bili aadana u baahan yahay waana ku faraxsanaan xaqiiqdii inaan maanta goobjoog ka noqono waxaan rajeynayna insha allah in ka maamul ahaanna aan u fududeyn doono dadkaas soo barakacay inaan annaga doorkeen aan qaadano ah dadkaas in dibdujin loo sameeyo in gargaar wixii magaalada beledweyne ku soo dhoweyno gargaarkii ugu horreeyey oo looga jawaabayey runtii waxyeeladii soo gaartay dadka reer hiiraan oo saameyn ku yeelatay bini'aadanimo gargaarkan runtii oo ay maantay qaybo kala duwan ay ka qayb qaateen oo ay ugu horeeyaan hay-adda juba foundation runtii waa u mahad celinaynaa waana bogaadinaynaa sidaas lamida waxaan u mahad celinaynaa hay-adda w f b oo fududeysay ama kaalin ka geysatay sidii halkan ay kusoo gaari laheeday adeegan iyo gurmadkan gargaarkan halkan kusoo gaari lahaa sidaas lamida waxaan rabaa inaan u mahad celiyo wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowladda hirshabeelle waa u mahad celinaynaa waxaan leenahay waa mahadsantihiin waxaan rabnaa waan ballan qaadaynaa in ay naga go-an tahay in aan yacni u qoreenno u taagannahay yacni dareenka dadka iyo sidii yacni wax looga qaban lahaay ha dhowaato hana dheeraato waxaan rabaa sidaas lamida inaan ballan qaadno maanta yacni gargaarka iyo gurmadka hordhaca ah oo aan soo dhoweynay in uu gaari doono runtii dadkii loogu talagalay si fada ugu quruxda badanna uu ku gaari doono runtii gargaarkan ama adeegan maanta yimiday waa adeegii asaasiga nolosha bini'aadanimada oo ah huggii iyo hoygii iyo agabkii yacni cuntada iyo nuuc kasta oo runtii aan looga maarmin qof bini'aadan ama qoys bini'aadan inuu ku noolaado